shirkan jaraa-id oo uu qabtay magaalada kismaayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka iyo badda dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed cumar ayaa waxauu kaga hadlayaa taraha ka jira xilligan badda isaga oo sheegay in lagu guda jiro xilliyada ay dhacaan dabaylaha iyo badxiranka ayna adag tahay halista kalluunka
waxaan maantay aan kaga wacyigelinaynaa dhammaan dadka ka shaqaysata badda gaar ahaan jubbaland iyo ummadda soomaaliyeedba gaar ahaan waxaan ognahay xilligan inay xilliyadii aad aadka badda u kacsantay inay tahay dabeelahan waxaa la yihahdaa kaskaadi ama waxaa la yihahdaa wajine ama waxaa la yihahdaa istakfurlo marka dadka waxa weeye kala luqado badan yihiin afka soomaaliga gaar ahaan marka waxaan oga digaynaa dhammaan dadka ka shaqaysata badaha inay iska ilaaliyaan waqtiyadan dabeelaha aadka u adag uu ka jiro waqtigan waxaan dareemi karnaa inay ku keeni karto dhimasho dhaawac iyo agabkii markaaseeto ay badda la aadaan la waayo ama uu ka khasaaro uu ka gadoomo dhammaan waxaan kaga wacyigelinaynaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland waxaan leenahay waxaan idinka digaynaa idinka wacyigelinaynaa inaad iska ilaalisaan waqtiyadan xeebaha haddii ay ka fursan weydana ilaa wixii loo gaaro hal meel ilaa labo meel inaan la dhaafin haddii la aadayana in markaaseeto safetiga jaakadaha badbaadada ah in la qaato waxaan ognahay inay waqtiyadan wax soo saarku aada u yaryahay wax soo saarka markii la yidhaahdo kalluumaysiga dhammaan xilligan dabeelaha sidaa markay u kacsan yihiin kalluunkana lama helayo maadaama kalluunka aan la helaynin ayaguna inay markaa iyada ah iska ilaaliyaan aysan aadin hadday aadaana run ahaantii khasaaro badan baa ka soo gaaraya khasaarada u yar haddii markaa iyada ah aysan doonidii aysan la gadoomin ama naftooda aysan ku weynin ama wax dhaawaca uusan jirin waxaa laga yaabaa qarashaadka ay ku baxaan sahidii shidaalkii hataa inay markaa iyada ah ay kusoo go-do waayo waxa ay raadinayaan waa kaluun kaluunkana waqtiyadaaneeto run ahaantii dabeeluhu markuu dhacayo ummadda soomaaliyeed hataa waxa guryahoodii bay galaan kalluunkana sidaasoo kalu ma aragtay u gelaya dhagaxyada markaas hooyiga u ah ayuu isagana gabaad kaga dhiganaya maadaama gabaad uu kaga dhiganayo uusan kalluunkiina gabaadka uusan ka soo baxaynin sidaa awgeed marka waxaa imaanaya inaysan kalluunkii la waayo saameyntaasna waxaa keenaysa dabeelaha keenaysa si kastaba xiliyadan ayaa dhaca dabeelaha iyo badxiranka ayna adag tahay helista kalluunka